mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa qabqabtay dad badan oo lagu xiriirinayo weerar xalayto lagu qaaday hoyga guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed galan oo uu ku dhintay hal qof oo ahaa ilaalada guriga shir jaraad oo maanta guddoomiyaha gobolkaasi uu ku qabtay magaalada boosaaso ayuu ku sheegay in aanu ka hordhacaynin baaritaanka socda wariyeenna boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay weerarkan xalay fiidnimadii lagu qaaday aqalka uu magaalada boosaaso ka degan yahay guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed galan ayaa waxaa ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii dablay hubaysani ay guriga guddoomiyaha ku weerareen bamgacmeed iyo rasaasta ka dhacda qoryaha fudud waxaana muddo kooban ka socday afaafka hore ee guriga guddoomiyaha rasaas dhex martay ilaalada guddoomiyaha iyo kooxda weerarka soo qaaday inkastoo guddoomiyuhu uusan xilligaa ku sugnayn guriga wax yar ka horna uu ka baxay shir jaraa-id oo uu saaka barqanimadii guddoomiyuhu uu ku qabtay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayuu kaga warramay khasaaraha weerarka iyo sida uu ku bilowday waxaa laga soo weeraray xarunta deegaanka ii ahayd laba jiho jihada qorax kasoo baxa ah iyo jihada qorax dhaca labada dhinacba waa laga soo weeraray waxaana lagu soo weeraray weerar isugu jiray rasaas ka dhacaysay qoryaha fudud iyo baastoolado iyo bambooyinka gacanta laga tuuro oo isugu jiray kuwa difaaca ah iyo kuwa weerarkaba isugu jiray ciidankii markaa halkaa joogay ammaanka u qaabilsanaa xarunta aada iyo aada bay u dagaalameen waxa ay ku guuleysteen in ay u diidaan inay gudaha usoo galaan deblaydii halkaa soo weerartay waxa ay ku guuleysteen inay dib u celiyaan khasaarihii halkaa ka dhacay oo gaaray ciidankii ammaanka sugayay xarunta hoyga ii ahayd waxa ay ahayd allaha u naxariistee kormeere labaad cali axmed xasan oo halkaa ku shahiiday iyo xidigle cabdi saruur ciise oo isagana halkaa ku dhaawacmay khasaaraha nafta ah ee halkaa ka dhacday intaasuu ahaa khasaare maadi ah oo aan weyneyn oo meesha ka dhacayna waa uu jiray oo sahlan guddoomiyaha ayaa shirkan jaraa-id ku sheegay inay baxsadeen dablaydii weerarka soo qaaday howlgal ay ciidamadu sameeyeenna lagu soo qabtay dad badan oo baarisi ay ku socoto kii weerarka ahaa waxa ay ka baxsadeen markii weerarku dhacay goobta dabagal ay sameeyeen ciidamadii ammaanka sugayay halkaa ku sugnaa iyo ciidamadii gurmadka ahaa ee u yimi aagii oo dhan markii ay xireen kadib cid allaale iyo ciddii looga shakiyey inay weerarka lug ku yeelan karaan ciidanka ammaanku gacantay ku dhigeen su-aalaana la weydiinayaa ilaa hadeer ciidanka ammaanka gacanta ku haya guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed galan ayaan si cad farta ugu fiiqin cidda weerarka soo qaaday waxaase uu ku tilmaamay dad ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka puntland annagu cid kasta oo isku dayda inay amni xumo ama falal argagixiso ka geysato gayaanka puntland annagu waxaanu u aqoonsanaynaa inay yihiin dad nabadiid ah oo aan raalli ka ahayn horumarka iyo wanaagga iyo nabadda taalla puntland marka idinkoo aada u mahadsan ha igu dirqanina inaan idhaahdo xog aan dhammaystirnayn in aan hor dhaco ha igu dirqinina waxaan rajaynayaa inaa ila qaadataan marka ay dhammaystirmato xogtaa oo sawirku uu dhammaystirmo markaasaanu waxaanu rajaynaynaa annagoo aan cidna dulminayn cidda ay tahay iyo sida uu u dhacay falku isagoo dhammaystiran in laamaha amnigu ay ka hadla gaashaanla dhexe axmed yuusuf muuse taliya ku-xigeenka qeybta booliiska gobolka bari ahna kusimaha taliyaha qeybta gobolka bari oo ka hadlay shirkan jaraa-id ayaa sheegay in ciidamada booliiska gobolka bari ay xalay habeennimadii howlgallo ka sameeyeen qaar ka mid a xaafadaha magaalada boosaaso islamarkaasna ay soo qabteen dad ka badan boqol qof baarisina ay ku socoto faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso